qaxootigan eritaniyaanka ah oo ka kooban sagaal iyo toban qof oo isugu jira rag iyo haween ayaa maanta diyaarad ay ka qaaday magaalada rooma ee xarunta dalka talyaaniga dadkan ayaa soo galay talyaaniga kadib markii ay safar halis badan ku soo mareen dhulka saxaraha ah iyo badda mediteraneanka ee u dhexaysa libiya iyo talyaaniga madaxa midooda yurub u qaabilsan socdaalka dimitris aframobolos ayaa sheegay in tallaabadan ay maanta gulu tahay yurub islamarkaana ay tusaale u tahay in yurub ay waxwada qabsan karto marka ay si wada jira u wada shaqayso master dimitris wuxuu sheegay in boqolaal kale oo qaxootiya toddobaadyada soo socda loo kala diri doono dalal kale oo yurub ah oo ay ku jiraan jarmalka iyo holland midooda yurub ayaa qorsheynaya in boqol iyo lixdan kun oo qaxootiya oo ku sugan wadamada safka hore ee greega iyo talyaaniga loo kala qaybiyo wadamada kale ee yurub dhinaca kalena dowladaha midooda yurub ayaa tallaabo ay ku doonayaan inay wax uga qabtaan qaxootiga waxay shalay isku raaceen qorshe ay ku dadejinayaan musaafurinta muhaajiriinta sida shacidarada ku jooga yurub iyo weliba sameynta ciidanka xuduudda ee midooda yurub yurub waxa ay dhibaato ka haysataa qaxootiga kusoo qulqulaya oo sanadkan oo keliyana waxaa soo galay in ka badan shan boqol oo kun oo qaxooti ah oo kasoo cararay dagaalo iyo fakri ka jira dalalka bariga dhexe eshiya iyo weliba afrika toddobaadkan oo keliya dalkan talyaaniga waxaa soo galay in ka badan kun iyo afar boqol oo qaxooti afrikaan ah oo intooda badan ay yihiin eritreyaan kuwaas oo ay badda kasoo badbaadiyeen maraakiibta dagaalka ee midooda yurub qaxootigan afrikaanka ah ee yurub soo galay toddobaadkan waxaa ku jira soomaali waxayna dooniye ka soo raaceen dalka liibiya cabdulcasiis xuseen v o a milan